الحمd لله ثناء لله ثم الصلاaة والسلام على رsuuل الlh صلى الله عليه وسلم اللهma أkرجna min ظلمات الوهم وأkرمna bالنور الفهم وافتح عليna بمعرفة العلم xسن أخلاقna بالحلم وسهل lna أbواب فضلك وانشhر عليna min khزائن رحمتk ya أرحم الراحمين waa caشhرkii sodon iyo لxaad min kitaabi نuur اليقين في siرaة سيد المرسلين السنة الsaaبعة sanadkii todobaad weeye ee hijirada gaswatu khaybara khaybar meesha la yidhaahdo duulaankeedii weeye niman yahuudo waxaa deganaa cudud badan oo ciidan badan oo cood badan saddexdaasay isku darsadeen wa fii muxaramin bisha muxaram la yidhaahdo min asanati saabicati sanadka toddobaad ka ahaatay amara sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu amray bitajhiizi u diyaargarow liqaswi yahuudi khaybara khaybar yahuuddeeda in lagu duulo aladiina yahuuddaasoo kaanuu ahaa acdama muhayijin kuwa kiciya kuwa ugu weynanka badan kuwa kiciya kuwa ugu weyn bay ahayn lilaxsaabi isbahaysigii isbahaysigaasoo didda rasuulillaahi nebi moxamed kasoo horjeedkiisa ah sal alla alay slm ciidamada isbahaysiga ahaa ee nebiga ka soo horjeeday awooddii u badnayd oo kicinaysay nimankii khaybara deganaa bay ahaayeen yahuud shar badan bay ahaayeen fii khaswati alkhandaq isbahaswadii la dhihi jiray khaswatu khandaq ama khaswat alaxzaab khaswadaas kuwii isbahaysiga kicinayay suurat alaxzaab baa looga sheekeeyey nimankaan khaybara degan bay ahaayeen waaladiina kuwaasoo laa yazaaluuna aan ka zuulin mujtahidiina inay ku dadaalayaan fii muxaalafati alcaraab fii muxaalafati alacraab kuwa reer baadigaah xulufaysigooda didda rasuulillahi sal l sl nebi moxamed didkiisa iyo kasoo horjeedkiisa kamaa qadamnaa daalika arrinkaasaan soo hormarinay fii qisati kacab binlashraf gaalkii la dilayo kacab binulashraf ahaa qisadiis waqad istanfara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ilaahayna waa ka bixi dalbay lidaalika arrinkaas manbow lidaalika arrinkaas wuxuu uga bixi dalbay manduul xowlow hareerihiisa ahaayo min alcaraabi reer baadi ah reer miyigii muslimiinta ahaa aladiina kuwaasoo kaanuu ahaa macahu nebiga maciise bilxudaybiyati xudaybiya caamu lxudaybiya ama sanadka xudaybiya dadkii nebiga la socday ayuu nebigu wuxuu yidhi haddana soo baxa calayhi salaatu wassalaam wa jaa waxaa yimid almukhallafuuna kuwii la gadaal mariyey canhaa laga gadaal mariyey dadkii ka daahay oo aan raacinin almukhallafuun kuwaasaa yimid liyu'dana lahum in loo idno oo la yidhaahdo cududaar baa leedihiin iska jooga fa qaala sala alla alay sl nebigu wuxuu yidhi laa takhrujuu bixi maysaan maciya macayga ilaa raqbatan jacayl fi ljihaadi ay jeceshiin mooyaan jihaadka haddii jacayl iyo raqbo idinka jiro unba ay raaci kadhaan ama alkhaniima khaniimada iyo xoolaha meesha laga helayo falaa ucdiikum idinka siin maayo minhaa xaggeeda shay-a waxba idinka siin maayo wa amara nebigu wuxuu amray munaadiyan oo yunaadii dhawaaqa bidaalika arrinkaas aayaddu waa garanaysaa sayaquulu mukhallafuuna idan dalaqtum ilaa maqaanima litaakuduuha darunaa natabickum yuriiduuna an yubadiluu kalaam allahi qul lan tattabicuuna nama raacaysa kadalikum qaala allahu min qabl waa kaas nimankaa yahuudda marka waxay ahaayeen misna ilaa toban kun bay gaarayeen man tiro badan bay ahay marka nebiga calayhi salaatu wasalaam uma kharaja nebigu waa baxay kun iyo lix boqol oo nin buu la baxaa layidhi sala allahu alay slm bacda an walla intuu nebigu tawallisiiyo u dhiibay cala almadiinati magaalada madiina sibaaci ibni curfuda curfudata alkhifaariya ninkaasaa la yidhi magaalada adagu sii maamulo barasaab ka noqo ama numaylatu bnu cabdillaahi leyfi labadaaba ninba waa la sheegay sida uu macnaha sheegay ibnu cabdilbar iyo ibnu xasm ninkaasaa meeshii looga tegey wa kaana macahu nebiga maciise waxaa min aswaaji xaali kaadeen xaasaskiisa umu salama gabadhaasaa la socotay walamaa wasala markuu gaaray jeishulmuslimiina muslimiinta ciidankoodii ilaa khaybara meesha la yidhaahdo allatii khaybaradaasoo tabcudu ka fog can ilmadiinati madiina xaggeeda naxwa miati miil miil boqol miil mayl baa inagu iska dhana boqol mayl oo macnaha carabka saas horwaay boqol miil markii bay ka durugsan tahay magaalada madiina dhankee ka xigtaa min ashimaali algarbiyi dhanka galbeed qorax u dhac galbeed macnaha shimaal waxa weeyaan iyo junuub baa kala jira maogta waqooyiga dhanka ga- qorax u dhaca waqooyigeeda dhankaas galbeedka qorax markay dhacdo dhankaas waqooyiga xiga halkaasay jidha halkaa ciidanka muslimiintu markay gaareen rafacuu aswaatum codkoodii bay kor ugu qaadeen bitakbiiri iyo waducaa'i takbiir iyo duco allahu akbartay ku dhawaaq faqaala sal alla ly sl nabigu ilaahi wuxuu yidhi irba ir bacuu calaa anfusikum iyagii baa lala hadl irbacuu u dhimriya calىa anfusikum naftiina u dhimriya saasaa lagu yidhi war naftiina u turaa la yidhi dagaalka iyo meeshuu maray iyo waddooyinkii waxaas dhan ba khariiradiiba safir macnaha uu sawirayaa naftiina u- u dhimriya baa la yidhi, u tura aayar u hadl maxaa yeelay macnu waa maxay irfaquu bianfusikum naftiina rifqiga waxa weeye u tura u rifqiya fainakum idinku laa tadcuuna u yeeran maysaan asama mid maqalla walaa qaa'iban mid maqan codka markii kor loo qaadayo labaa mid jeedku weeye meel fog cid sheegta inaad gaarsiinaysa iyo mid dhaga culus ama maqal culus inaad codka kor ugu qaadaysa labadaa midna ilaahay ma inakum idinku tadcuuna waxaad baryanaysaan samiican qariiban wahuwa macakum allaha noocaasi wey samiic qariib wahuwa macakum wa kaanad waxay ahayd xusuunu khaybare meesha khaybare la yidhaahdo dhufaysyadeedu alaaatan saddex saddexdaasoo munfasilatan bacduha barkood ka soocan yahay can bacdin barka kale kala durdurugsan wahiya taasina xusuunu na- nadaata kow wa xusuunu lkatiiba labo wa xusuunu shiqi iyo shaqi ka akhridiba waa lagu ogol yahay saddex dhufays iyo difaac oo waaweyn xisni ah lama galaan ah bay ku jireen wal uulaa xisniga u horeeya day alaaatun saddex xisniba usii qaybsamaya kan weyn oo ra'iisigaada oo ballaaran saddex buu usii qaybsamaya xisnu naa'im xisnu shaab wa xisnu qulla waa magacyan waxaane saddexdaas buurdhaaladeed bu ku yaalla saas loogu magacaabay waathaaniyatu xisniga labaad xisnaani isna laba usii qaybana- qaybsamaya xisnu ubay wa xisnu lbari wathaalithatu xisniga saddexaadna alaaatu xusuun ba iyana u qaybsamas saddex iyo saddex iyo laba wey intaasoo aag wey xisnu lqumuus qamuus wa xisnu lwadiix wa xisnu sulaalim kuwaa weeyaan fabadaa sal alla alay sl nabig ilaahi wuxuu ku bilaabay bixusuunin nadaat tii saddexda u qaybsamaysa ugu horreysay ayuu ku bilaaba wa caskara almuslimuuna muski- muslimiintiina waxay degeen sharqiyahaa xagga sharqigoo bariga baciidan makaanan baciidan weliba meel ka fog can madan nabli leebka gaaridiis meesha macnaha cadowga gaalada loo muslimiintu u degeen barigana waa ka xigtay leebka gaalada tuurana muslimiinta ma gaarayaan laabaladan kaloo laysku nishaabaya ma olin waagaas leeba baa la ganayay marka inta tiiradiisu dhan tahay meel ka durugsan aysan la soo gaarayn iyo manjaniiqooda iyo bay degeen muslimiintu wa amara sala allahu calayh wasalam nebi ilaahi wuxuu amray an yuqdaca in la googooyo la jaro naqluhum geetimiroodkooda maxaa loo goynayaa liyurhibahum inuu cabsi geliyo xataa yusnu ilaahay ka islaamayaan ama is- ka dhiibayaan geedihii iyo timirtii meesha khaybaradda ee ilaa hadda waa dhul beereed aad u timir badan hal la jaraa la yidhi waxaan maa qadactu min liinati aw taraktumuuha qaa'imatan calaa usuuliha faqadaca almuslimuuna waxay jareen nimankaana waxaa la rabaa inay cabsi gasho meeshuna bannaanaato arbaca mi'ati nakhlatin afar boqol oo geed oo timireeda walamaa ra'aa markuu arkay sal sl nabi ilaahi tasmiima alyahuudi yahuudda go-aansigooda calaa alxarbi dagaal inay weli go-aansan yihiin tasmiim markaasuu nahaa reebe cani lqadci nimanka in la cabsi geliyaa la rabay cabsidii ku dhici weyday wax kastoo geed la jiray afar boqoloo geed baa la jiray faraha ka qaada geed dambe yaan la goyni cabsi kama ay qaadini uma ibtadaa alqitaalu miya ibtadaa waxaa bilowday alqitaalu dagaalkii ayaa bilowday taas markii geedihii waa la joojiyey maca xisni ama ibtadaa alqitaala maca xisni naacim oo xisnigaa naacim la dhihi jiray ibtadaa alqitaalu iska dhe dagaalka waa bilowday maca xisni naacim muxuu ku bilowday dagaalkan dambe bilmuraamaati isturtuurid isganganid wa kaana liwaau lmuslimiina muslimiinta calankooduna wuxuu ahaa biyadi axadi اlmuhaajiriina muhaajiriinta mid ka mida gacantiis falam yasnac fii daalika mau samayn fii daalika dagaalkaa dhexdiisa shay-an waxba nin muhaajira calanka muslimiinta waday wa fiihi kaa dhexdiisa maata waxaa dhintay maantada waxaa ka cajiba in la yihah waa la dilay qutila in la yihah waxaa dhinta oo la dilay maxamuud binu maslama maxamed bnu maslama walaalkii soo ma akhuu waabatan ila akhuu muxamed bnu maslama wasaara sala allahu alay wasl nabi ilaahay wuxuu ahaaday yaqduunuu jarmaaday kula yowmin maalin kasta maca bacdiljeysh ciidanka qayb ka mida macood maxaa loo jarmaadayaa subax kasta nimanku dhufays bay ku jiraan waa laguu sheegay muslimiintuna debadday joogaan subax kasta nebigu ciidan buu raacayaa lilmunaawashati isturtuurid yaa wax lagu dug lagu ridrido wuu u raacay wa yukhallif wuxuu nebigu gadaal marinayey cala alcaskari ciidanka oo u dhiibayey axad almuslimiina muslimiinta midkood waa ciidankii meesha looga tegayna ku hareeyey xataa idaa kaanuu markay ahaadeen fi leylati saadisati li xameen markii laysdul fadhiyo nimankan waxaa u yaalla meesha cunnadoodii iyo zaadkii iyo sahaydii difaac iyo derbi dheerna waa hoos fadhiyaan wixii kor laga soo tuuro ma gaarayaan wixii iyaga usoo dhowaadana kor bay ka soo niishaabayaan li xameen markii la joogo bowdafira ku guulaystay xaarisul jeyshi ninkii ciidanka muslimiinta hoga waardiyeynayey wahuwa ninkaasina cumar binu khadaab weeyaane biyahuudiyin yahuudi buu qabta yahuudigaasoo khaarijin soo baxay fii jowfi leyli hameenka dhexdiisa mugdi ah gelin dhexe mugdi nin soo baxay oo yahuudi ah buu gacanta ku qabt buu gacanta ku dhigay ee cumar baa u taagan waardiyaha faataa bihi wuxuu la yimid yahuudigii rasuulallahi nebi moxamed sal alla alay slm buu cumar u keena walamaa adraka rajula ninkii markay soo gaadhay ar rucba argagax waa nin la qabtaye nebigiina loo keenay markii argagaxii ninkaasi haleelay qaala wuxuu yidhi in ammantumuunii haddaa i aamin yeeshaan adullukum waxaan idin tusayaa calaa amrin amar amarkaasoo fiihi dhexdiisa najaaxukum guushiinna ku jiro waa nin la qabtay dee ciidanku ka yimid buu ka warbixinaya haddaa maanta anigay daysaan waana yahuud waa nafti celi arrin baan idin tusayaabid ha ku guulaysan ka dha faqaaluu waxay dhaheen saxaabadii dullanaa natus faqad ammannaaka waanu ka aamin yeelnay cid ku taabanaysa ma jiro muslimiintuna run bay yaqaanin mar haddii qofka ammannaaka dhahan waa ku aamin yeelnay cid taabanaysa ma jiro maa nin hadhowti lagu soo noqonayo wuu ogyahay muslimiinta iyo runtooda intaa markay dhacday faqaala wuxuu yidhi ina aala haada alxisn xisnigan dadka ehelkiisa ah adrakahum waxaa gaahaleelay almalaalu noog watacabu daal waqad taraktuhum hadda waan ka soo tegey yabcahuuna iyagoo diraya biawlaadihim carruurtooda iyagoo u raraya ilaa xisni shaqi ama shiqi waseyakhrujuuna way soo bixi doonaan liqitaalikum dagaalkiina qadan birina weerar ba idinku soo qaadaya carruurtoodan hadda waa daad guraysanayeen xisnigan idinku dhow qolada joogta waxa weeyaan biri dagaal waxay u soo qaadayaan way daaleen isma fadhi iskama fadhinayaan meesha weerar bay soo qaadayaan faidaa fataxa calaykum faidaa futixa markii la furo calaykum dushiina haada alxisnu xisnigan qadan biri fain markii la furo calaykum haada alxisnu qadan fainamaa adulkum waxaan idin tusayaa calaa beytin guri oo fiihi dhexdiisa manjaniiq yaal laandayr waxaa weeye waxyaalihii lagu dagaali jiray wey gantaallada lagu ganaa iyo wa dabaabaad dabaabaadkan hadda waa maxay dabaabaadkan waxa weeye aalatu dagaal derbiyada bahal lagu gujiyo daloolinaysa gee- geedaha lagu goyn karo derbiga daloolinaysa wey qalab waxa weeye aalatu xarbi dagaal adag oo biro saas meesha loogu daloolinayo magacay doonta waa lahaata ya maxay taa macal ya waa laga yaabaa marka baashaas baan idin tusayaa yidhi manjaniiquna waxaa la yidhaahdaa isagu waaba haddee baal intaa dhagaxyada iyo waxaasaa loogu guro si ilaandeyrtii baa lasii daynaya markaasuu wax ku daadinaya shishay buu saa ugu rogaya sida iska rogadii meel fog buu saa ugu daadinaya qalabkaasi hayse manjaniiq baa la yidhaahdaa waa iska laan cigaale meesha alaabtaasi taallaa intusayaa buu yidhi dabaabadu waxa weeye buu yidhi qalab qo- wuxuu ka sameeyey geed iyo harag dagaalkaa loogu talagalay xisnigan iyo derbigan ay ku jiraan baas salkiisaa lagu dhufanaya si loo dalooliyo manjaniiquna waxaanu sida sartaan oo kale inta wax lagu guray buu wuxuu tuuriyeynayaa ku daadinayaa dhankaa shishe meel fog silaandeertu wax usii dayso oo kale qaab loogu talagalay wey waxaan kaloo idin tusayaa meesha ayaalbayr gurigaas wa duruucin diric dagaallo wa suyuufin seefo taasoo yasuulu calaykum idiin salaanayso bihaa iyada fadxu baqiyati lxusuuni xisniyada inta hadhay inaa furataan hubka haddaa heshaan inta kale oo difaacay ku jiraan inaa furataan baa idiin sahlanaanaysa waaw tilmaamo fa innakum idinkuba yidhi tansibuuna waxaad xiranaysaan tansibuuna waxaa xiraysaan almanjaniiq baa oogeysaan oo xiraysaan wayadkhulu rijaalu ragguna waa soo gelayaa taxta dabaabaat fayanqubuuna waxay daloolinayaan alxisna fataftaxahu waad furanaysaa min yowmika isla maalinkaada faqaala wuxuu yidhi sala allahu alay sl nebigu limuxamed binu maslama saa ucdi raayata calanka dagaalka waxaan u dhiibi doonaa qadan biri rajulan ninoo ninkaasoo yuxibullaha ilaahay jecel wa rasuulahuna jecel wa yuxibbaanihi labadooduna ilaahay rasuulkiisuna isaga ay jecel yihiin biri waxaan hoggaaminta u dhiibayaa nin tilmaantaa leh isagu ilaahay rasuulkiisa u jecel yihin ilaahay rasuulna isaga waa jecel yihiin ninkaasaan u dhiibayaa arrinkaasi markau dhacay fa baatal muhaajiruuna muhaajiriin iyo walansaaruba waa hoydeen kulluhum dhammaantood hameenkaas yatamanawna iyagoo tamaninaya alla yaa tilmaantaa hela qofka biri loo dhiiba arrintaasoo tilmaantaas loo marag furay alla ya rasuul inuu jecel yahay alla ya rasuulna isagay jecel yihiin allow yaa hela baa hameenkaa muhaajiriin iyo ansaare dhanoo ka imaanaya lama yaqaan magacaabiddaas habeenkaasu dhan saasaa loo dilmuquuranaya waa hebel waa kaas iyou noqonaya iyo wixii la mid a xataa qaala cumar ilaahu ka yidhi cumar bin khadaab radia allahu canhu maa tamanaytu weligay ma tamanin alimaarata madaxnimo inaan meel madax mas-uuliyaddeed qaado ilaa leylata idin hameenkaa mooyaane habeenkaa waa insira alla yaa ninka tilmaantaale noqdo kuu dhiiba adiga weligay laakiin kale isma dhihin yaa meel mas-uul kaaga dhiga walamaa kaana alqadu biri markau ahaaday sa'ala sala allahu alay slm nebigu wuxuu weydiiyey caliya bna abi aalib waryaa cali haya buu yidhi nebigu ninkii baa la raadinaya faqiila lahu waxaa lagu yidhi innahu isagu armadu innahu armadu waa ninkaasi waa bak- bak- bakooreysa waxaa weeye daaf daaf baa hayaa la yidhi bakool baa la dhihi jiraya haa bakooreysan waa daafsan yahay indhaha isku dhagisan oo xanjoobado indhahu ka xanuunsan yahi marka dee nin kale baa ku badashi weeye oo meesha ugu jira rag badan baa raba in ay tilmaanta helaan faarsala nebigu wuxuu u cud- u diray man duul ya'tiihi u keena bihi isaga sayid cali qofkii keeni lahaa waa loo diray walamaa jaa sayid cali markuu yimid tafala nebigu waa ku tufay fii caynayhi labadiisa indhood buu kaga tufay waa u duceeyey saasaa loogu tufa fashafaahum ullah ilaahay baa labadii indhood shaafiyey kaan lam yakun waaba isagoo usan ahaan bihimaa labada indhood shay-un waxba weligood inuu ka jirado ma moodo uma acdaahu raayata calankiiba u dhiibay fatawajaha maca almuslimiina muslimiinta macoodii buu jihaystay lilqitaali dagaal toos u socaa la yidhi xagga iyo xaggan ha dhugan wa hunaaka halkaasay wajaduu waxay heleen alyahuuda yahuud mutajahiziina iyagoo diyaar garoobay ilaa intaysan weerarka soo qaadin baa iyaga lagu dhufanaya awal baa la sheegay inay biri weerar soo qaadaya ninkii baa ka warbixiyey fakharaja yahuudiyun yahuudi baa soo baxay ninkaasu yadlubu rabaa albaraaza kortag nin baa raba inuu kortag rabo oo dabadda u soo baxo xaaji gudasho yahuudi yahuudigaasaa soo baxay marka nimankan weli waxaa la yidhi oo diintaa loogu yaro islaamnimada iyo wixii ku waajiba ha loo sheego saycaliyow lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan hal nin ilaahay inuu kugu soo hanuuniyo baa khayru laka min xumari nacam nicmooleyda geela quruxda badan taasaa kaaga fiican xoolo badan bayna nimanku meesha ku hayseen bukhaariyo muslim baa warinaya annacam waa nicmooleyda hadda laakiin geelaa looga jeedaa maanta geela carabta aada u jecla iyo waxay la deganba sida soomaalida oo kale u jecel yihin markaasaa yahuudi baa kortag soo aaday habeenkaas soo baxay nimankiina waa la duldega war ma hayaan faqatalahu caliyun cali baa dilay ilaa isaga ciidanka hogaaminaya ma aha hogaamintu inay meel dambe iska fadhidee seefka hore kaga jira say caliga hadda loo dhiibay weeye howlgalka say cali ninkaa waa dilay uma kharaja waxaa soo baxay marxabu nin marxab la dhihi jiray wahuwa ashjaculqowmi yahuudda ninka ugu geysaysan ugu wadna adag buu ahaa faalxaqahu sayid cali ninkaasna wuxuu ka dabageeyey birafiiqihi saaxiibkiisii saaxiibka haddiso lama dilin waa laga dabageeyey isna waa la dilay wey marxaba hadda miyaasaa looga gudbi karaa waa nin waa nin war badan oo taariikh leh ken shaarixaas ken marxab yahuudi wuxuu ahaa dhib badan ninkaa marxab baa la dhihi jira ninkaa isaga ah wuxuu sameeyey bifatxi اlmiimi walxaa marxabu wa sukuuni ra marxab gabay buu markuu soo baxay geesi wuxuu ahaa sooma jeesta ah gabay buu tirinaya baxrurajasa qad calimat khaybaru anii marxabu shaaki الsilaaxi baطlu mujarabu id اlxuruubu ida alxuruubu aqbalat talahabu wuxuu yidhi reer khaybara iyo meesha khaybara la dhahaba way og tahay inaan ninka marxab la yidhaahda aan ahay hubka ninka la baxa inaan ahay badalun mujarabun geesi la tijaabiyey inaan ahay markay dagaaladu iyadoo holcaysa soo qaabisho inaana jeensan khaybara waa taqaanaa khaybara waa waa magaaladii sayid cali baa markaa u soo baxay wuxuu yidhi ana aladii sammatnii ummi xaydara ka layfi ghaabaatin kariihi lmandara anigu waxaan ahay buu yidhi ninkii hooyadiis kuwa magacowday xaydar libaax adiga waa dambe haddii lagu tijaabshay gabayga la gabay baa la rabaa in laga horgeeyo mogto dib adiga haddii lagaa tijaabshay geesinimadaada yaridaydi baa hooya xaydar ii baxays ka layfi ghaabaatin meel kayan ah oo ay ah libaax ku jiro oo kale jiq ah ciyaa u geli kara kaasoo kariihil mandara eegidiisana la- la naco oo dadku inay fiirshaan dhahaysan siin karin ninkaas baan anigu ahay buy xaydar waa magacyada libaax waa midka daran leyth iyo qaswara iyona waa magacyada libaax barqaamin aajaamin walaythin qaswara farat min qaswara soo ma jirin qur-aanka wey ninka noocaas ah marka uu soo gaabshay waa qiso dheeraaya in fiican buu laakiin qabto ninkaasi waa soo baxay marxab la yidhaahdo sayid cali baa ka dabageeyey wuxuu doona haa ku gabyee saaxiibkii buu ka dabageey kaasna tegi fakharaja waxaa soo baxay akhuuhu walaalkiisa yaasir baa la dhihi jira nin saddexaad faqatalow isna waxaa dilay azubayr bnu cawaam cabdullaahi binu zubayr aabihiis jannaa loogu bishaaray saddex sooma tegin uma xamala lmuslimuuna baa isku xambaaray cala alyahuudi xataa kashafuuhum ilaa ay ka kiciyeen can mawa mawaaqifihim makaanu joog fadhiyadoodii meelahii saldhigyadii makaanu istaagoodii bay ka kashay mowqifyadoodii wa tabacuuhum wayna daba galeen hadday carareen xataa dakhaluu ilaa ay ka galeen alxisna deydkii iyo difaacii iyo meeshii dhufayska ahayd bilquwati awood xoog bay ku jireen macnaha meesha ku galeen muslimiintu wanazama alcadaawa cadowgu waa jabeen ila alxisni aladii laga gaarayay xisnigii alladii kaasoo yelihi la xidhiiray difaacii labaad kaa waa laga baxa waa laga saar wa huwa xisnu shacb weeye midka labaad waqhanima almuslimiinu maalintaa waxay khanimayseen min xisni naacim kaiiran wax badan oo min alkhubsi waatamri ciidanku wax u baahnaa weye cunno fudud oo timir iyo khubsi kimis iyo waxaas badan baa meesha laga hela muslimiintu u baahnaayeen uma tatabacu lyahuuda bay dabagaleen ilaa xisni sacb bay usii dabagaleen faqaatala canu lyahuud yahuuddu way ka dagaalameen qitaalan shadiid difaac bay galeen xataa rudda canulmuslimiin muslimiintii laga celiyey waa la joojiyey muslimiintii walaakina habata waxaa sugnaaday maalintaas alxubaab bin lmundir waman macahu raggu kala duwane muslimiinta kale markii laga horeeyey meeshii xubaab bin lmundir waa ninkii awal yire nag allow meeshaan maxaa u degtay ma waxyiba mise waa ra'yi iyo maskax de hadday waxay tahay buu yidhi annaga ra'yi noogama furna hadday laakiin tahay buu yidhi ra'yi a ku degtay tala fiican baan hayaa nabig wuxuu yidhi arrinta ra'yi baan meesha ku degnay deedna talow soo jeesha taladiisna waa la qaatay ciidanka meesha waa laga rarayaa buu yidhi sooyinkaa marka waktiga nooga qa- eh, yaraanayee ninkan maalintaas waa sugnaaday ma waa dagaalkii buu sii waday waqaataluu way dagaalameen qitaalan shadiidan xataa ha- ha- hazamuu ilaahay ka jebiyeen alyahuuda fatabacuuhum xata iftataxuu ilaahay ka furteen calayhim dushooda alxisn xisnigii iyo difaacii labaad fawajaduu fiihi waxay kaasna ka heleen khanaa'ima kaiiratan ya haniimooyin tiro badan oo min adacaami baa laga hela meesha ilaa fatxan fatxan qariibantii suuratu lagugu sheegayay suuratu اlfatxi wa maqaanima kaiiratan faamara sala اla sl nabi ilaahi wuxuu amray munaadiyan mid dhawaaqo yaquulu yidhaahda munaadigaas yaquul dhah kuluu cuna waclu facal fisa dawaabakum waxna cuna waxna xoolaha siisa walaa taakuduu shaya waxba ha ka qaadanina waxa cuni ka dhaan iyo waxa xoolaha siin ka dhaan sameey uma ina aladiina kuwa in hazamuu jabay min haada alxisni difaacan labaadna laga saaray saaruu misna waxay aadeen hadba ilaa xisni qullata xisnigii saddexaad bay dabada la galeen fatabicahum lmuslimuuna baa raacay waxaasaruuhum waa godoomiyeen alaaata ayaami xataa istascaba ilaahu kaga cuslaaday calayhim dushooda fadxow furashadiis saddex beri baa muslimiintii kan jiiri waayeen wa fi lyowmi raabici dallahum yahuudiyun yahuudi baa wuxuu tusay calaa jadaawulilmaa'i biyaha maagadkiisii alladii kaasoo yas yastaqii minha ay ka waraabsato alyahuud nin yahuudiya wuxuu tusay meesha yahuuddu biyuhu ka soo dhaansadaan jadaawil waa kanaal kanaal meel jeexdina macnaha sida webi yar oo kale dilaaca yastaqii minha alyahuud yahuud ay ka cabaan famanacuuha can muslimiinta waa u diideen waa laga hor istaagay fakharajuu way soo baxeen wa- yahuuddu waqaataluu way dagaalameen qitaalan shadiidan ilaa hadday biyo waayeen lama fadhinaye dagaa- dagaalkaasu intaa ku dhammaaday markii dambe bihaziimatin iyaga jabidooda xaggee u jabeen ilaa xusuuni shiqi ama shaq alkatiiba miyuu idiin qoray fatabicahum lmuslimuuna baa sii daba galay wabada-uu way bilaabeen bixisni ubayi bay ka bilaabeen fakharaja ahluhu baa soo baxay waqaataluu qitaalan shadiida qitaalkaasoo ablaa fiihi uu muujiyey abudujaana miyaa alansaari abudujaana alansaariy wuxuu muujiyey balaa'an xasanan wacdaraad wanaagsan xataa tamakana ilaahu ka makansaday min dukhuuli lxisni xisnigaasna in la galo canwatan xoog xirfad dagaalnimo oo aad u cajo badan buu muujiyey abudujaana wawajada almuslimuuna muslimiintu fiihi kaasna waxay ka heleen afaafan kaiiran alaab tiro badan waa kii u dambeeyey wamataacan agab qalab iyo wamataacan alaab iyo waqanaman ari iyo wacaaman raashin waharabaalmunhazimuuna kuwii jabayna waa carareen waa waa carareen xaggee u carareen minhu kaasay ka carareenoo ilaa xisni ilberi bay u carareen fat- meel kasta awel bay dhufays ka dhigteen fatamanacuu bihi way isku manciyeen ashadda tamanuc istifaacid wey iyo ismancin tii u darnayd bay kaas ku mintireen nafti huridnimaa la yidhahda wa kaana ahlu ka ahelkiisu waxay ahayn ashadalyahuudi yahuudda kuwa ugu daran ramyan ganid binabli leeb la gano iyo walxijaarati dhagax xataa asaaba rasuulallah ilaa nebi maxamed ka soo gaaray sal ly slm bacdun qayb oo minhu waxaa ka mid a waxay soo tuurtuurayeen nebiga qaar baa ku dhacay fanasaba almuslimiuna muslimiintii baa markaa xiray calayhi dushiisa almanjaniiq baalkii laandeyrta ahaa kaasaa lala dhacay fawaqaca waxaa ku dhacay fii qalbi ahlihi ehelkiisa meesha kuwii ku degay ku jiray qalbigoodii arucba argagax waharabuu minhu waana ka carareen min kayri canaa'in shadiidin dhibtood daran la-aanteed waa baxeen ilaa waxbaa saa ugu soo daadanaya soo daadashadaasa qalbigoodii waxaa galay cabsi sidaa markay dhacday fawajada fiihi lmuslimiin kaa muslimiintu waxay ka heleen awaaniya weelal oo lilyahuudi u ahaa oo min nuxaasin nuxaas iyo wa fakhaarin waa maxay waxaa la yidhahdo fakhaarka waxa waa dhoobo waa weelasha dhooba waa koob dhooba iyo waxaasoo lama dhaho waa waxaas laga sameeyey wey faqaala sal ll sl nabi ilah wuxuu yidhi iqsiluuha iska mayra weelashooda wadbakuu fiiha kuna karsada cunnada gaalada waxooda iska dhaqa deedna ka bacdi isticmaal uma tatabaca almuslimuuna baa dabagalay baqaaya alcadow cadowga baaqiis ilaa xusuuni اlkatiiba waxyaalisaa marsha laga yahay ilaa katiibadaa inay tahay xusuuni shaq wabadaw bixisni اlqamuus bay ku bilaabeen faxaasaruuhu cishriina leyla waa meel dhibaato meeshu labaatan habeen baa go-doomin lagu hay la dul fadhiyaa uma fataxahu llahu ilaahay baa u furay calaa yadi caliy bni abi aalib wa minhu kaasaa subiyat laga soo qabtay safiyatu bintu xuyay bni akhdab gabadha nebi guursan doona marka dambe dadka halkaa laga soo saaray bay ku jir uma saara almuslimuuna waa socdeen lxisaari xisneey wadiix wasulaalim maxaaba ku haray labadaas goodoominteeda lxisaar wey falam yuqaawim ahluhumaa ehelkoodii muqaawamo ma samayn bale sallamuu way isdhiiben wey daalibiina xaalay dalbayaan xiqna dimaahim dhiigooda in loo ilaaliyo annagana nabad yeelo wa an yakhrujuu inay baxaan iyagoo dalbanaya min ardi khaybare ka guuraan bidiraariyihim carruurtooda la guuraan ee xaaska laa yasdaxibu uusan isla saaxiibin uusan qaadan alwaaxidu mid oo minhum yahuudda ka mid ah ilaa hooban waaxidan hal maro oo calaa dahrihi waxa weeye dhabarkiisa oo ku qaato mooyaane faajaaban rasuula nebigu waa ka yeelay sal ilaa daalika waxaa meesha idin yaalla ka taga qof kasta hal mara ha qaato carruurta iyo dumarkana kaxaysta waqanima almuslimiuna muslimiintu waxay ka qanimeyseen min haadayni lxisnayni labadaa xisni miata dircin boqol diric dagaal wa arbaca miati sayfin afar boqol oo seefood wa alfi rumxin kun waran wa khamsu miati qowsin shan boqol oo qaanso oo carabiye ah wawajaduu waxay kaloo heleen muslimiintu suxufan waraaqo oo mina towreeti towreed ah warqadaa ku qoran tahay fa sallamuuha warqadihii waxay u dhiibeen lidaalibiha kuwii soo codsaday kuwii yahuuda waxay dhaheen warqadaha iyagana siiye kitaabka iyaga towreed warqadihiis nasiiya qaataa la yidhi waqad amara sal ll sl nabi ilaahi wuxuu amray biqatli kinaanata bni rabiic nin la dhihi jira kinaanata bnu rabiic ha la dilo binu abi lxuqayq liannahu ankara wuxuu inkiray xuliya xuyayi binu akhdab xuyayi binu akhdab xulli ow lahaa iyo jawhar buu qarsadoo inkiray waqad cadara calayha almuslimuuna muslimiintuna waa daalacdeen waa la soo helay alaabtaas fawajaduu fiihaa waxay ka heleen asaawira jinjimo wa dumaalij ya jinjimo cududeed jinjimo jinjimaha cududda la gashado cududda waa dumaalij kuwaas la dhaha iyo wakalaakhiil ya dugaagadaha lugaha lugaha kuwaa la gashadaa jira iyo waqurdati waqurda dhaga waa dhagagashayaal waxaa weeyaan kuwaan dhagaha la gashado dhego baa laska dhaha dee dhagaha baa loo baxshay dhego iyo wa khawaatima dahab dahabka fargashayadiis wa cuquudal jawaahir jawaahirta oo dhan cuquudoodii baa laga hela alaabteeda wa zumarad iyo wakayri daalika waa wada dheeman iyo alaab wada qaaliyada waxaasaa meeshaan laga hela oo yahuudda u taallay oo muslimiintu ay ka qaateen dumluj waxaa la yidhahdaa jinjin cududda qabata qurdina waa dhegaha midda lagu xiro intaa markay dhacday oo sidaa alaabtaasna muslimiintu u heleen haadaa ba yidhi ifham haadaa wey saa garo horta waaladiina kuwa ustushiduu la shahiid yeelay oo min almuslimiina bikhaybara saxaabadii ku dhimantay khamsata cashara rajulan shan iyo toban nin bay ahay wa qutila min alyahuudina waxaa laga dilay halaaatun wa tiscuuna rajulan sagaashan iyo saddex nin baa yahuudda ka dhimatay waa dhacdaa in ciidan la yihahdo nin iyo laba wax ka gaareen kuwana boqol laga baabiyo iyo ka badan wa fii haadihi alkhaswati ahdad duulaankaas bay ahdad soo hadiyeysay ixdaa nisaa'i alyahuudi yahuudda haweenkooda mid ka mid ah kuraaca shaatin neef ariya kuraaciis taasoo masmuumatin la sumeeyey lirasuulilaahi bayna u soo hadiyeysay sala allahu calayh wasalam meeshaa lagu baaba islaanta dee yahuudiyadda xaasinimadeeda markaas siday ahayd kabacdi waxay noqotayba rag baa waxay leeyihin kabacdi way isbadeshay waxay soo hadiyeysay neefka ariga ee hilibkiisa zaynaab bintulxaaris baa la dhihi jiray oo salaam binu mushkam baa qabay salaam binu mushkam ninkeediina waa la dilay dagaalku ku dhintay hilibkaasi u soo hadiyeysay oo muufaysan si fiican loo shiilay waa wax macaana mogta fa akhada minhaa nebigu wuxuu ka qaatay mudqatan hal cantuugo uma lafaadahaa nebigu waa tuf maliqin xaysu culima markii nebiga loo sheegay hilibka laftiisaaba nebiga la hadlaa la yidhi annahaa iyada masmuuma in la sumeeyey waxaa loo sheegay nebiga hilibka inuu sumaysan yahay waa iska tuf waa kala minhaa waxaa ka cunay bishr bnu lbaraa'i binu macruur aabbihiis waa nabadoonnadii waaweynaa reer khasraj waa raggii weliba caqabadii raggii odayaashaa nebigu la hadlay bishrigaana waa la joogay waxay kaloo xaadiray bishirkaani beder iyo dagaaladii ka dambeeyey khaybaradan dabadeeda buu dhimanaya haddii hilibkaan suntaabu cuna wax yar kabacdu dhimanaya nebigaa madax uga dhigay qoladiis calayh salatu slam ninkaa markuu cunay bishri ah fa maata waa dhintay liwaqtihi isla markiisaba lalama soo rogin ma maqasha waa dhintay waxtajama rasuululah sal nebi ilaahi waa istooba oo waxaa dhacay meeshaas saxaabigaasaa ku dhintay nebiga ilaahi waa istooba ha istoobee dee sunta iyo waxaasaa la soo saarayey sunta raadkeedii nebiga kama zuulin sanad kasta inuu dareemayo ilaa uu ka dhintay markii u dambeysay nebiga isagoo shahiido suntaa u dhintay sababtoo ah markuu dhimanayay wuxuu yidhi saxiix bukhaariga sida ku taal khaybaro cunideedii kama zuulin inaan dareemayo ilaa ay hadda ka goysay abhari abarkuna waa xidid cirqun muttasilun bilqalbi wadnaha la shaqeeya hadda i goysa buu yidhi intaas suntaas waa sii duxays bishir markuu dhintay gabadhii waa loo yeeray hala dilow yidhi isagaa loo qisaas markii hore horta waxaa ka horaysa intaas jia lahu nebiga waxaa loo keenay bilmarat haweeneyd allatii facalat haadihi alficla ficladan samaysay fasa'alaha can sababi daalik wuxuu yidhi maxaa kugu kalifay inaad sun noo keentid hilib sumaysan faajaabad waxay ku ajayb ku jawaabtay way jawaabtoo waxay tihi qultu waxaan idhi qultu waxaan isri weeye waxaan islahaa sheekada waasaa in kaana nebiyan hadduu yahay lam yadurahu suni wax ka qaadi mayso wain kaana kaadiban hadduu yahay beenaalo boqortooyo iyo wax kale rabana araaxana allahu minhu ilaaha idinka raaxayo ha idin dhaafso facafaa canaa nebigu maalintaa waa iska cafi ora iska tag buu yidhi waxba lagama goyn laakiin markii bishir dhintay baa loo yeeray haddii marka waa un la dili hadday muslintay qisaas baa loo dili zawaaju safiyatan safiye guurkeedii wey wa bacda tamaami tamaami dafri guulshaas taam noqoshadeeda dabadeed iyo wa nasri nasrigaas tazawaja sal nebi ilaahay baa guursaday safiyata bintu xuyayin waa gabadhii quruxda badnayd halkaas laga soo qabtay oo yaa dhalay xuyay oo kuma ah sayida bani nadiir nimankaa reer bani nadiir boqorka uba wa asdaqaha nebigu wuxuu meher uga dhigay cidqaha xoraynteeda waxaa meher kuwa xornimadaada waqad aslaamad gabadha waa islaamta radiallahu canha fa sharufat waxay ku sharafowday biumuumati lmu'miniina mu'miniinta u hooyo noqoshadooda ummahaat lmu'miniin ayay weeyaan annahyu reebid can nikaaci nikaaxi lmutcati mutcada guurka mutcada la yahay khudba sire iyo waxaase soomaalida u baxsheen guurka noocaas diidid laysku diidaya wey waaye waa guurin kaaranoo qaabkoo yahaa laguu sheegaya wa nahaa sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu reebay walxaal huwa bikhaybare joogo can nikaaxil mutcati buu reebay ayib wa huwa nikaaxu nikaaxaasi waa guur oo liajalin muddo ku muddaysan waxaan isqabaynaa buu gabadha ku dhahayaa bil ama laba beri ama maalin ama sanad nikaaxaana lagu dhex sheegayaa siiqada bes muddadaas ku xiranya waqad kaana xalaalan xalaal buu ahaa waagi hore fi ljaahiliyati wastucmila waana la isticmaalay fii badil islaam islaamka bilowgiisa xataa xaramahu sharcu ilaa sharcigu ka xaaraantinimeeyey fii haadihi sanati sanadkan wanahaa kadaalika sidaasoo kale nebigu wuxuu reebay iyadoo khaybare la joogo can akli luxuumi alxumuri dameeraha hilibkooda cunidooda dameeraha alahliyati dadka la nool waa kuwa meelahan ka qaaq dhaho waalooyinka jooga dadku ku shaqaystaan kuwaas alahliya la yihahda dameerahan noocaasa hilibkooda waa la joojiye waa la reebay iyagana fa akfaca almuslimuuna muslimiintii waa gembiyeen quduuraha digsiyadeedii bacda an nadijat intay bislaatay dameere hilibkoodii walam yadcamuuha afkana ma saarin go-aan baa soo baxay lama cuni karaa layidhi iyagoo dee saa u karsamaya hal mar baa afgembi loo wada turay intii digsi ahayd oo hilibkoodii ku jiray waa la joojiyey taasina xilligaas bay ahayd mutcada kowdha iyo dameerahan iyo waxyaalaha bannaanaa la ogolaaday misna la baneeyey misna la diiday misna soo marmaray axwaash bay ka mid yihiin ayib waxaa kaloo markaa la diiday wax kastoo mici leh oo dugaag ah in la in la cuno bahallada wax ugaarsada oo micyaha leh yaan loo dhowaanin wax kastoo ciddi iyo maaragtay shimbiraha ka mid ahoo shimbirahooda baadadkooda ay leeyihiin maaragtay waxyaalaha ay raafay wax ku dilaan waa la diiday sidaasa markaa ushi u socotay soo dhaaf rujuucu muhaajiri xabashati xabashi muhaajiriinteedii noqoshadoodi wa xiina rujuuci lmuslimiina muslimiintu markay ka noqdeen min khaybara qadima min alxabashati waxaa ka soo galay jacfar binu abi aalib wa macahuna waxaa la socday alashcariyuuna ayaa la socday ku bayaani abu muusa wa qowmuhu abu muuse iyo tolki ayaa la socday dadkaasi ahaay dhowr iyo konton nin bay ahay doon bay reer yamaneed ba ahayna doon bay raaceen bacda an qaamuu fiiha intay ku nagaayeen xabashi baa doonta ka tuudhay naxwan min cashri siniin toban sano wax u dhow aaminiina mudma'iniin iyagoo ah wa faraxa sal ll sl nab ilahi waa ku farxay bimaqdamihim soo gelidooda faraxan cadiima farax weyn wuxuu yidhi ma waxaan ku faraxnaa maanta khaybaro furashadeeda mise raggaa noo yimid saxaabada ilaahay soo ceshay kee farax badan wa acdaa lilashcariyiina ashcariyiin wuxuu siiyey min khanaa'imi lxusuun xisniyadii almaftuuxati la furtay haniimadoodii sulxanna lagu furtay waxbuu ka siiyey wa kaana maca jacfar jacfar maciisa waxaa ahaa umu xabiiba wayna abi sufyaan nebigaa guursaday bintu abi sufyaan umu lmuuminiin waqadima fii haada alwaqti waxaa xilligaa u soo galay cala nebi sal lla alay slam addowsiyuuna abi hurayra waa reer dows dowsiyiin ikhwaanu abi hurayra weeyaan abi hurayra reerkoodii wey wa huwa abu hurayrana macahu maalintaa waa la socda abu hurayrahan waxaan xadiid warinaya mataqaanaa sanadkaa toddobaad buu soo islaamay khaybaraan marinaa sanadkii toddobaad mogta saddex sano baa nebigu sii noolaa fa acdaahum aydan nebi ilaahay waa siiyey rasul sl iyagana xoolihii waxbaa laga siiyey umu xabiiba markii hore waxaa guursaday nin la dhihi jiray cubaydullaahi binu jaxsh way islaameen labaduba xabashi bay u hijroodeen waaya xabiiba u dhash umu xabiiba wey iyadu mogta ninkeedii baa ridoobay krishtan buu noqday waa kala tageen waa halkaas ku dhintay ciddadii markay dhammaatay najaashi baa nebigu fariinuu dira umu xabiibe iisoo guuri gabadha weligeedu maalintaa wuxuu ahaa khaalid binu saciid binu alcaas najaashi baa meherkii nebiga ka baxshay afar boqol oo diinaaroo lacagta dahabka ah nebigu weligiis gabadhaa cid aan hayn xoola intaa lay kuma guursan sanadkii toddobaad bay madiine soo gashay marka wakaan khaybara dabadeed fatxu fadek meesha fadeg la yihahda furashadeeda wey wa bacda tamaami اlfatxi fadxigii intou taam noqday arsala sala اllah alay sl nabig ilahi wuxuu dira man yadlubu qof dalba min yahuudi fadek fadek yahuuddeedii yaa halkaa u baxayaa layidhi yahuuddaas nin u baxa man yadlubu qof ka dalba min yahuudi fadek alinqiyaadi inay hoggaansamaan iyo daacata inay nebiga hoos yimaadaan oo qaataan awaamirta oo fasaalaxu rasuulahi la heshiiyaan sal lla alay slam calaa an yuxqana dimaahum dhiigooda in la ilaaliyo ama yaxqina dimaahum oo wayatruku ay iskaga tagaan alam waala ama waxaa weeyaan fasaalaxu waxay la heshiiyeen la sulxtameen rasuululahi sal sl in la ilaaliyo dhiigooda xoolahan aysan shaqo ku lahayn muslimiintu leeyihiin wa kaanat ardu fadek waxay ahayd haadihii eetana lirasuulillahi bay u ahaatay dagaal kama dhicin meesha mogta ma afa allah calaa rasuuli khaasatan gaar ahaan yunfiqu minhaa nebiga xaggeeda waa ka bixin jiray calaa nafsihi naftiisa buu wax ka qaadan jiray wa yacuulu minhaa wuxuu ka caawin jiray sakiira bani haashim reer bani haashim yaryarkooda wa yusawiju waa guurin jiray minhaa xaggeeda ardadan minhaa wey meesha ogaada ayimahum kuwooda aan guurka helin rag iyo dumar ayim ya kuwa ayimkaa oo aan macnaha rag iyo dumar midkuu doona ha ahaadee kuwa aan guurka haysan wey aayaddii maxay ahayd ya wankixu ayaama minkuma saalixiina min cibaadikum imaa'ikum alayaama jamcu ayim fiiri marka sulxu taymaaa walamaa balaqa yahuudu taymaaa markuu gaaray yahuuddaas maa facalahu lmuslimuuna muslimiintu waxay ku sameeyeen biyahuudi khaybara bay saalaxuu la heshi heshiiyeen calaa dafci ljizyati gabara inay dhiibayaan wamakasuu fii bilaadihim bay ku nagaadeen aaminiina mudma'iniin waxa ku dhacay intii yahuud kale waddanka jira markay ogaadeen iyo sida looga soo cunay ba waxay dheheen annaga xoolaan iska bixinaynaa nabadgelyaha nala sii yahuudan yahuuddii baa weli socota dee waaye ciwaan baan ugu dhow fatxu waadi lquraa waadi lquraa furashadiisi weye uma dacaa sala allahu alay slm nabi ilaahi wuxuu yeeray yahuud yahuudda waadi lqura ila listislaam inay hoggaansamaan oo isdhiibaan faabo way diideen oo waqaataluu way dagaalameen faqaatalahum lmuslimuuna waa la dagaalamay wa asaabuu minhum waxay ka asiibeen axada cashara rajulan koob iyo toban nin waqhanimuu minhum waxay ka khanimayseen khanaa'ima oo kahiiratan khamasaa sal l sl nabiga ilaahi shan meeloodeeyey wa tarka alarda nebigu dhulkiibuu ka tegey fii aydii ahliha dadkii gacanta ku hayay wuu uga tegey yasrucuuna xaalay beerayaan bishadri maa yukhrijuuna minhaa waxay ka soo saaraan kala barkeed dhulka beera wixii ka soo baxa barqaat dhulkan annagaa leh wakadaalika sidaasoo kale sanaca ku sameeyey biardi khaybara waxaa la yidhi ka shaqeeya shaqaalatin idinku wa kaana yursilu ilayhim nebigu wuxuu u diri jiray nimankaas cabdullaahi bnu rawaaxa litaqdiiri thamari midhaha inuu soo qadaro inta mirageeduhu bixiyeen kaalay soo qiyaas dadka aad u yaqaana beertu inta kiintaal laga rari karo qiyaasi kara wey markaasuu leeyahy intaas intaasaa dhow nimankaa lagula xisaabtamaya wa kaana taqdiiruhu wuxuu ahaa shadiidan calayhi mid daran shadiidan mid ku daran calayhim nimanka ka shaqaynayo yahuudda aad buu ugu soo adkeyn jir intaas xoolaa baa laydinka rabaa xoogaa buu ku adkeyn jir fa araaduu waxay damceen an yarshuuhu inay afgarad siiyaan rishwo ma taqaana laaluush an yarshuuhu xoogaa howl fududays ah rishwaa la yidhaahdaayo macnaha afgarad ah inay siiyaan oni xoogaa no- wax yar waxaa dhahdaa nimanka beerta intaasaa ka baxday boqolkii intaa la dehay konton noo qor adigu sidaasoo kale yahuuddu wax ka balaayo badan iyagaa malaha belada aan soo bilaabay marka faqaala lahum wuxuu ku yidhi yaa acdaa allah cadowgu ilaahayow tacduunii ma waxa ay siinaysaan asuxta xaaraan laalushku waa xaaraane war ma xaaraan baana siinaysaan ayib maxaa ku xiga ya wallaahi maya wallaahi laqad ji'tukum waxaan idinka imid min cindi axabi nnaasi dadka kan loogu kalgacal badanya ilaya aniga xaggayga agtiisaan ka imi wala antum idinkuna abqadu ilaya kuwa loogu nici- kuwa la- wala antum idinkuna abqadu kuwa la nacay badan yahaatiin ilaya aniga xaggayga min alqiradati iyo walkhanaasir daayarada iyo doofaarada waa idinka nabxay buuri walaa idinku dhaca yahuud wey walaa yaxmiluunii igu- walaa yaxmiluna aniga igu xambaari mayo buqdiina caybkayga iyaakum aan idin nabcahay iyo wa xubii jacaylkayga iyaahu nebi moxamed aan jeclahay alla calaa alla cadila inaan cadaalad samayn anoo saa idiin neceb cadaalad darra dusha idinka saari mayo diinta islaamku waa cajiib moogta jacaylka aan nebi jecelhayna u badin maayo nacaybka aan idin nabcahayna waxaydna ahayn dusha idinka saari maayo haadaa misna ifhaam haadaa wey ogow waa inay la isticmaalo wa binqiyaadi jamiici alyahuudi yahuud dhammaanteed hoggaansankooda yahuuda almujaawiriina lilmadiinati madiina deriska la ahayd baa irtaaxa almuslimiinoo muslimiintii raaxayseen oo naseen waxay ka raaxayseen min shari caduwin cadow sharki kaana ahaa yatarabasu bihim kii la korta addawaa'ira musiibooyin awal waa laga ladi waaye waa laga seexan waaye yahuuddu adduunka o dhan hadda waxa wareerinaya waa iyaga meel kasta ramuudka u hayaan mahmaa kaana bayna alfariiqayni wax kasoo ahaaday labada kooxood dhexdooda min ma idiin qoran min alcuhuud walmuwaafiq ma yuri mahmaa kaana bayna alfariiqayni wixii ahaaday labada kooxood dhexdooda alcuhuudu walmuwaafiqna waa la yidhahdaa warajaca almuslimuuna way noqdeen muayidiina mu'ayadiina iyagoo la ayiday daafiriina guulaystay ayay noqdeen muslimiintiina waa kuwaas islaamu khaalid wa rafiiqayhi khaalid iyo labadiisii saaxiib marka halkan in la keena ciwaankan sanadkii sideedaad baa nimankan islaamiyeen baa leeyahay sanadkan toddobaad ma ahayn sanadka dambe ahayd wa acqaba haadihi alghaswata duulaankan waxaa la cirbiyey wa haada alfatx almubiin furashadaa weyn waxaa la cirbiyey islaamu halaahatin saddex nin islaamidood daalamaa kaanat daalamaa in badan kaanad lahum iyaga u ahaan jidhay alyadu duula gacan dheer ku lahaan jiray fii qiyaadati اljuyuushi ciidamada hogaamintooda lixarbi muslimiinana muslimiinta in lala dagaalamo ciidan loo hogaansho saddex ninoo gaalada hogaamin jidhay oo muslimiinta weerar ku hayn jiray baa islaamay wahum saddexda nin khaalid binu waliid almakhzuumi wa camar binu caas alsahmi wa cuhmaan binu dalxa alcabdari maxaa fiicnayd baa la yidhi cuhmaan binu dalxa bin abi dalxa alcabdari saaxibu lbeyt kacbada ninkii furaheeda ay ma garanaysaan oo inta laga qaaday loo soo ceshay cuhmaan bin abi dalxa haddou idin qoray kutubta qaar haa sidaasaa cajo badan saddexdaa nin fa sura waxaa lagu farax geliyey bihim iyaga nebi maxamed sal lla alay slm suruuran farax cadiiman weyn farax iyo suruur ma maqasha waa iskaa soomaali baan iskaa isticmaalna inagu wa qaala likhaali nebigu wuxuu yidhi alxamdu lilaah aladii hadaaka ilaahay ku soo hanuuniyey baa mahadle waa nin muslimiinta hanuujiyey intii oo kale gaalada hadda ka jarayaay qad kuntu waxaan ahaaba yidhi araa laka kii kugu arka caqlan caqli caqligaasoo rajayto aan rajaynayo allaa yuslimaka inuusan kuu dhiibin ilaa ilaa khayrin mooyaane caqligaas weligay waxaan isdhihi jiray nin caqli badan weeyo khayr buu ku hogaamin doonaa ninkaas nin wax garanaya hadduu kula dagaalade waxba uu marka dambe uu fahmayaa sidaa saxda ah doqon lama rabo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulallah udcu llaha lii ilaahay ii bari an yakfira inuu ii dhaafo tilka almawaadina goobihii allatii mawaadintaasu kunta an haashadaha mid xaadira calayka dushaada intaan dagaal kaaga hor imid inaan la ii haysan yaa goobo waaweyn oo laisla yaqaan baa jire meelahaas in ha laga tirtiro buuggaa iyo liiskaas ha laga masaxo faylkaas gebigiisaba ilaahay inuu ii dhaafo dhaafiddu waa tirtirid faqaala sal sl nebigu wuxuu yidhi sal sl alislaamu yaqdacu maa qablah xadiidku wuxuu ahaa alislaamu islaamku yajubbu maa qablah islaamku isagaa baabi'iyo gooya wixii ka horreeyey wax lagu hayso ma leh nadiif baat taasna halkaasi mar ayib sidaasay ku islaameen اللهم صل على زين الوجود وعلى آل سيد المرسلين هل كان يسكت جوك والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب